xukunkaasi waxaan aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah maxaa dhacay dadkii dhibaatada geystay ee xiranayay dadka mida ayaa lasii daayay marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa sababtu maxay tahay sababta aan dhahay waxay tahay meeshaas toddoba qofood ayaa eedeysnaay hal qof waaba maqan yahay asigoo loo jeedo xaafadda dhinac ka maraayo ayaan horey loo qabanaynin waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof qofkaasna waaba maqan yahay xidka hadda soo qabanaysa iyo xidkaan ka sugeyna ma jiro tan in la sameeyo afartaas qof meesha laga badbaadiyo kadibna saddexdaan rabxaan been ah inta loo qaado la dhaho rabxaan bay qaateen xukunkii waa laga dhimay qaabkaas in lagu sii daaya iyagan wax cad may maynaan gaadhin weli racfaan iyo in la dhegaysta racfaanka laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo saddex qof inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii axmed mukhtaar saalax walaalka afarna la sii daayo xukunkaas ma waxaad leedahay cadaalad daro ah cadaalad daro ah xukunkaas mana ku qanacsani maxaa dhacay dad meesha ka xadeystay dagaalka inay farkigu jireen ayaa lasii daayay aan wax hadda sanad lagu xukumay iyo wax kale xataa aysan jirin dadkaasi waa kuwe maxaa maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay doorka dad dadkii ugu abaabulka badnaay waaye qofkii baangada oorta ugu dhufatay walaalkayga sidii dadka markhaatida ay xadeeyeen ayaa kamid ah suruuriyadii meesha ka dhacdan ee meesha ka khiratay marka ma aqaan kuley maxkamadda waxay ahayd arrintaas u sameey marka idinku go-aanka maadaama aad sheegtay inaydinaan ku qanacsanayn racfaan miyaad ka qaadanaysaan waxaan racfaan ka qaadanayn ma jiro cadaalad dare kale inay nagu dhexaysaa nooxaas hadii racfaan iyo waxa aan soo sheegnay meeshani maqaayad waayo maayne maxkamad ma ahan qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo maaragtay cadaalad aad ku qanci kartaan wallahi kuley anaga cadaalada wixii diinta ay qabtaan ku qanacsanayn haddii la waayana waxa waaye wax kaloo aan hadda aan ku qanci karnaa idinku ma waxaad doonayseen xukun aan dil ahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga
anaga waxaan ku qanacsanayna kitaabkaas ilaahay wixii u qaba in dadkaas la marsiyo marka meeshaan waxaa taagan dadkan biyo hala siiya iyo waxaas anaga wax biyo aan doonayn ma leh dadkaan la xukumayna haddii ay daxad iyo run ee jirto halagu fuliyo xukunka markaas ayaan ogaan doonaa inay cadaalad taxda marka idinku qoys ahaan wax diya ama doonaysaan maya maya anaga xukun cadaalada rabbi subxaana watacaala u baneeyo